bismillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana sagaal iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka radio wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu walaac ballaaran ka muujiyey qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay qaraxii lala eegtay shaqaalaha turkiga ee magaalada muqdisho ku sugnaa dowladda federaalk waxa uu sheegay madaxweynuhu inay qaadi doonto tillaabo dhanka ammaanka warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha radio wardheer maxamed nuur amiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay gelinkii dambe waxa uu booqday safaaradda turkiga ee ku leedahay magaalada muqdisho asigoona halkaasi kulan kula yeeshay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya wadahadal dheer ka bacdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu tacsiyeyey dowladda turkiga geeridii ku timid mid ka mid ah howlwadeenadii dalka turkiga ka joogay soomaaliya iyo sidoo kale mid kale oo ku dhaawacmay qarax maalintii daraad ahaa lala eegtay xarun ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho waxaan soo booqday safaaradda turkiga si aan ugu tacsiyeyno walaalaheen dhagarqabayaasha dhibkii shalay ay geysteen ee ay ku dileen ninkii walaalkeena allah u naxariiste turkiya ay ku dhaawaceen muxuu ahaay mid kale arrintaas oo ku dhacday arrin qarax ay soo qaban qaabiyeen kuwa nabadjiidka dhagarqabayaasha ah muhiimadda ugu weyn waxay ahayd ay waxay leeyihiin in ay dadka walaalaheena ay reer turkiya usoo gurmaday dalkan ee maanta la arkaayo magaalada muqdisho shaqada ay ka hayaan haddii ay tahay dhismo wadooyin caafimaad iskuol maxaan ku idhahdaye wax walba oo cid kale oo caalamka ka tirsanay aanay suurtagal ahayn maanta inay noo hesho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey sii socoshada qaraxyada iyo sidoo kale dhibaatada lala bartilmaameysanayo samafalayaasha dowladda turkiga ka socda ee jooga gudaha magaalada muqdisho asigoona ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay adkeeyaan ammaanka muwaadiniinta turkiga ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho waxaan rabaa marka maanta inaan ugu baaqo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay mas-uul ka yihiin ammaanka dadka walaalaheen turkiya yaan lagu hadlaynin dowladda iyo ciidamadeeda keliya dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa meel kastoo aad joogtid ishaada iyo dhegtaadu kor ha u taagnaato oo ilaalada iyo ammaanka dadka walaalaheena reer turkiya ee magaaladan ka shaqaynaya ee annaga noo adeegaya ee noo khidmaynayo in ammaankooda laga shaqeeyo oo dadka soomaaliyeedna ay dhegtooda iyo ishoodaba taagnaato oon wada ilaalino wada ammaan gelin inay cararaan dalka ka tagaan hawsha ay wadaan oo dhan ay istaagto muhiimadda ay leeyihiin nimankaan muxuu ahay waa midaas waa inaan xaqiijinaa inaanay midaas marka aanay hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaana ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey qaraxyo lala bartilmaameedsanayay goobaha ay ka shaqaynayaan muwaadiniinta turkiga u dhalatay ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho iyadoona inta badan waxyeele ay ka soo gaarto dhibaatooyinka iyo sidoo kale hagardaamada maleeshiyaadka al-shabaab ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka samafalka u jooga gudaha dalka soomaaliya maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay isku raaceen miisaaniyad gaar waa ciidamada xooga dalka golaha wasiirada ayaa waxa ay shirkooda ku falanqeeyeen arrimo dhowr ah oo la xiriirta mushaarsiinta shaqaalaha si taas loo helana waxay sheegeen in bajet gaara loo sameynayo ciidamada dalka si ammaanka si weyn loogu sugo warbixintan waxaa mar kale eegaya wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin golaha wasiirada soomaaliya ayaa maalintii shalay ah waxay ansixiyeen miisaaniyad gaar u ah ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed xilli dhowaan la go-aamiyey mushaaraadka rasmiga ay qaadan doonaan ciidamada u shaqeeya dowladda federaalk ah ee soomaaliya miisaaniyadan ayaa waxay tahay mid si buuxda ay isugu raaceen golaha xukuumadda soomaaliya waxaana la filayaa in dhowaan loo gudbiyo baarlamaanka soomaaliya si loo meel mariyo qorshahan ayaa waxaa u gudbiyey golaha wasiirada wasiirka maaliyadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaana saxaafadda u sheegay kulanka markuu soo idlaaday kadib waxyaabihii looga hadlay iyo sidoo kale wixii ay meel mariyeen xukuumadda soomaaliya golaha wasiiradu waxa ay maanta si buuxda ay u ansixiyeen miisaaniyad gaar ah oo wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta uu soo hordhigay waxaana ay ku saabsanayd sidii loo xoojin lahaa ciidamada qalabka sida oo sidaad la socotaan dhowaan mushaharaad rasmiga ay dowladda u qortay miisaaniyadaas qaabka ah wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbisay golaha wasiiradu waa ansixiyey si guud ayayna isugu raaceen in miisaaniyadaas mar kale dib loogu noqdo sanadka labada kun iyo saddexda maadaama ay tahay mid gaar ah oo xilligan muhiim ay tahay in arrinta amniga wax looga qabto kharashaadkoodii iyo mushaharkoodii la go-aamiyey in si sharci ah miisaaniyadiina loogu bandhigo golaha wasiirada oo la ansixiyo oo aanu kala goynaya ee ay muhiimada ugu weynee maanta halkaas loo ansixiyo mushaaraadkan joogtada ee loo bilaabaya ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa waxay qayb ka tahay in ammaanka uu soo hagaago xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ammaanka caasimada iyo guud ahaan dalka soomaaliyaba qalqal aad u xoogan uu ku jiray waxaana ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed haatan looga fadhiyaa inay adkeeyaan ammaanka caasimada soomaaliya guud ahaan dalka inkastoo ay muddooyinkii ugu dambeeyey ammaan darro aad u baahsan laga dareemayay magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolada ku teesan dagaalana ay kula jiraan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed maleeshiyaadka haraadiga al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho
wararka ka imaanaya magaalada jowhar ayaa sheegaya in saaka ciidamada amisom iyo weliba kuwa dowladdu howlgal guriguri ah lagu baarayo ay ka wadaan xaafada hanti wadaag iyadoona hakad uu ku jiro dhaqadhaqaaqa ganacsiga iyo weliba isku socodka inkastoo aanla sheegin cidda lagu soo qabtay howlgalkan ayaa haddana waxaa lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu cuslaaye magaalada soo maratan iyo markii ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa amisom sanadii hore howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey markii kulan toddobaadkii hore uu ka dhacay guriga gobolka oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada amisom ee gobolka iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka kaasoo lagu soo saaray in howlgallo baaritaan hub ah lagu sameeyo gudaha magaalada jowhar si dadka rayidka hubka loogu qaado gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cabdi jeno ayaa waxa uu goor sii horreysay sheegay in hubka gacanta ugu jira shacabka islamarkaana howlgalka la sameynayo la doonayo in lagu wajaho guriguri si hubkaasi loo uruuriyo halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa radio wardeer maanta isniina ayaa lagu wadaa in magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka ay ku kulmaan laba wafdi oo ka kala socda falastiin iyo weliba maamulka israa'iil wafuudan ayaa washington ku casuumay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo isku dayaya in dib loo furo wadahadalkii bariga dhexe wadahadaladaasi nabadda uu joogsaday sanadii labada kun iyo tobanka kulankan ayaa wax badan oo rajo ah laga qabin maadaama qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay isku hayaan oo la sheegay inaanay weli wax is-afgarad ah ka gaarin sida joojinta dhulboobka israa'iil iyo weliba aqoonsiga xuduudda falastiin kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii labadaasi qodob oo mabda ahaan kasoo horjeeda xukuumadda israa'iil oo hadda hogaaminayaan xubno xag jira israa'iil ayaa sheegtay inay sii deyn doonto in ka badan boqol maxbiista falastiiniyiinta ah balse waxay shuruud ugu dhigtay inay ku xirnaan doonto siideynta ahadba sida wadahadaladu ay u dhacaan iyo weliba guulaha laga gaaro warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee khiyaartana dhegaysanaysa xilligan waa nagaynta waynoo mar kale haddii alla idmaynta ka horeysana nabadgelyo warka waxaa idiin akrinaya anigoo ah maxamed cusmaan xabiib